ku faraxsanahay mooshinkii shalay senata gagaris cabdul maxamed yuusuf uu geeyey senadka oo uu ka hadlayay in sharciyada dhir abuuridda wax laga bedelo oo la kordhiyo iyo cimilada isbedeli iyo asoo sheegay in loo baahan yahay in la tallaalo dhirta oo waddanka khayraadkiisii gadaal loo soo celiyo aad buu ugu mahadsan yahay senatayaal dhowr ana way saboort gareeyeen waa wixii loo baahnaa annaga garis dhibaato gooni aa nagu dhacday waxaa nagu dhacday inay qaxootigii soomaaliya uu dhadhaab iyo xagardheer uu degan yahay ilaa ifo wixii dhir ahaa ee dhulkaa ku yaalla inay dhameeyeen faafi hadda ilaa hulluuqo hareerigii hulluuqo ku yaalla inay soo guraayeen waxay noo keeneen dhibaata laakiin dhibaatada haddee wax iyaga hadda lagu eedina ma jiro maxaa dhee haddii waddankii soomaaliya dhibaato ay ku dhacday oo la soo qaxay haddana inay annaga lagu soo qaxo unbay ahaatay ilaa ijtihaad badan lama suubinin u n ta ma suubinin dowladda kenya ma suubinin hay-adihii adduunkana ma suubinin marka mudanaha sinataga annaga cabdul wuu mahadsan yahay laakiin waxaan rabnaa special program turkana iyo garissa iyo wajeer south special program forestation in laga bilaabo midda kale dhulkaannaga waxaan u baahannahay geed keli uma baahnin waxaan u baahannahay in waddamada carabta intii loo tago laga soo qaato abuurkii timirta oo garis iyo wajeer iyo mandera iyo siolow iyo turkana iyo marsabet weliba garis iyo wajeer hadda marsabet forestay qabaan marka garis iyo wajeer iyo mandera in dowladda in la fariisto program deforestation eh oo geeda lagu abuurayo waa in lala imaado oo gabnaryaalka la komiti gareeyo waxaan rabnaa annaga in timirna loo abuuro way ka bixi garis waxaan rabaa in laimaqlo nin hindiyaa jiraa oo makweeni timir ku abuuro wuxuu ka goostaa wax ku dhow dhowr kun oo taan beertiisa laga gooyaa garis iyo makweeni inkastoo asaga meel webi ee uu ku abuuro irrigation laakiin garis iyo makweeni cimiladooda waa isku mid marka waxaan leeyahay waad mahadsan tahay senata laakiin waxaa loo baahan yahay waxaan inuu buugta keli ku harin oo guddi la hagaajiyo oo la isku taxalluuqiyo sidii waddanka garis iyo turkana iyo wajeer south meelaha qaxootiga ay haleeyeen oo dhirta laga jaray in program special ee loo soo saaro wuuna ku mahadsan yahay waana kuu mahadinaynaa waana u hagaasan sinatayaalkii ku saboort gareeyey waxaan aad ugu farxay sinataga naarok oo aad ugu celceliyey inay dhulka khayraadkiisa la soo celin karo waxaa la isweydiin karaa nacfiga beerashada timirta gobolka ugu jirta ee si gaara oo aad ugu xulatay maxay tahay horta timirta geed ahaan waa dhir nafaqana way leedahay cuntay leedahay waxyaalo badan baa timirta laga isticmaali karaa cuntay noqon kartaa miray bixisaa oo season eh wakti bay miro ku bixisaa waa dhir waa geed oo wakti badan joogi midda kale waxaan rabaa inaan inaan sheego geeda waxaa jira muhiime abaqa garaska muxuu ahaa geedaha webiga ku yaalla siiqa geeda u baahan in la ilaaliyo forest garis magac unbay ka tahay ma ogiye wax shaqo oo forest ay ka hayaan ma leh hadda ijaara constituency forest ma jiro waxaa la rabay meeshaas oo kaleeto oo boodaay dhirtan la dhaho ijaara forest ama boni forest wixii la dhahaba meel laga ilaaliyo in login dadka tuuganimada ku guri laga qabto waxyaalo badan bay u baahantay laakiin kollabeyba senataga wuu mahadsan yahay waana ku mahadinaynaa jeediska uu soo jeediyey